بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشرني قصة يوسف عليه السلام waxaayn casharkan wuxuu noqonayaa casharka saddex iyo labaatanaad waxaynu ku dhex jirnay marxaladii saddexaad baynu bilownay oo casharka hore kaga hadalnay qodobkii koowaad oo ahaa yuusuf duu makaanatin cinda almelik halkan qodobka labaad waxaan kaga hadlaynaa yuusuf calayhi salaam suldaanu misr yatabawa'u waxa weeye fi lardi xaythu yashaa yuusuf calayhi salaam oo madaxnimo iyo sharaf iyo nebinimo iyo cilmi iyo wanaag iyo cadaalad iyo wanaag oo dhan ilaahay isugu daray oo halkaa dhulkii masar oo shala uu ku ahaa waxa weeye addoonka oo waxa weeye dhibta uu ku qabay oo xabsiga lagu geliyey oo la dulmiyey maanta uu yahay casiisu misr oo halkaas meel alla meeshuu doono uu marayo oo meel alla meeshuu doono uu degayo oo dadkii o dhan isagu maamulayo ayaynu arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waa qodobka labaad allah waxa uu yidhi markii aayadihii ugu dambeeyay aynu ka hadalnay qaala jcal lii calaa khasaa'ini alardi inii xafiidun caliim ayuu allah waxa uu yidhi wakadalika makanna liyuusufa fi lardi yatabawa'u minha xaythu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin wakadalika ay sidaas aanu macnaha wanaaggaasoo dhan yuusuf gacanta ugu gelinay ayaanu sidaas aan kuu sheegnay ayaan makanna liyuusufa fi lard ay asbaabtaas wixii horeo dhan asbaab bay ahaayeen waxaa loo soo waday yuusuf inuu noqdo waxa weeye suldaanu misr nebigii masar wax walba gacanta loo geliyo ayaa intaasoo dhan loo soo marsiinay sabirkiisii iyo wanaaggiisii ayuuna ku gaaray wakadalika makanna liyuusufa fi lard ha waanu makansiinay dhulkiio gacantaan u gelinay wey isaga ayaa maamulaya oo xataa culamada qaar waxay leeyihin boqorkii waa islaamay oo waxa weye gacantiisu ku islaamay meeshii oo dhanna dadkii baa islaamay oo waxa weye yuusuf baabaa gacanta ku dhigay dhulkii oo dhanba wakadalika makanna liyuusufa fi lardi ay ardi misr yatabawa'u minha xaytu yashaa wuxuu degayaa tabawa'a daar waa meeshuu qofku dega waayo yatabawa'u minha ay min alardi xaytu yashaa meeshuu doonuu degaya waa wuxuu yidhahdaa ibnu kathiir waa mutlaqu rakaab macnaha meel alla meeshuu doono u safrayaa meel alla meeshuu doonuu degayaa meel walba casiis weeye waa la soo dhoweynayaa haa shala markuu ahaa maxbuus xabsi ku jiray oo waxa weye aan meel u dhaqaaqi karin ama ka hor uu ahaa addoon la addoonsaday oo guri dhex jooga oo aan xor ahayn oo meel u dhaqaaqi karin maanta faraj baa ilaahay u furay haa waxa weeyena macal cusri yusra weeye dhibtii iyo mashaakilkii uu soo maray waxaa ka dambeeyey cusri waxaa ka dambeeyey yusri waxa weye ilaahay baa u furay meel walba sharaf buu yeeshay amiiru misr weeye suldaanu misr buu noqday casiisu misr maaliyaddii dhan isagaa gacanta ku haya meel alla meeshuu doonuu degaya xor buu noqday markaa yatabawa'u minha xaytu yashaa waa daraja caaliya ilaahay gaarsiiyey weeye haa nusiibu biraxmatina man nashaa haddaba waxaasoo dhan oo wanaaga oo yuusuf uu gaaray waa min raxmat illaah nusiibu biraxmatina man nashaa ay min cibaadina addoommadeeda kaan doonaanu wanaaggaa gaarsiinaa wey idan yuusuf wanaaggan iyo darajadaa kuma gaarin cilmi uu leeyahay awood uu leeyahay ee waa min raxmat illaahi weye waa min fadli illaah ilaahay baa darajadaa gaarsiiyey waa wacdi iyo ballanqaad bay yidhaahdeen culummadu waxa weeye ilaahay uu inoo yaboohayo qofkii alla ka baqa wanaaggaasuu ilaahay gaarhsiinaya nusiiba biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin walaa nudiicu ma dayacayno ajra almuxsiniin abaalmarintooda ajarkooda dadka muxsiniinta ah oo ilaahay ka baqay oo waxa weeye ixsaanka la yimid oo ixsaankii waataynu horey u soo qaybinay ixsaanku inuu noqdo macnaha marna baynaka wa bayna allah oo yahay an tacbud allaha kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak oo ixsaanka ilaahay uu kaa raba waxa weeye inaad cibaadada ilaahay ilaalisid muslim tahay mu'mina ilaahay ka baqaya ixsaanka khalquna waxa weeye waa badlu lmacruuf wa kaful adaa marka yuusuf labadiiba waa jamciyo waa muxsin ilaahayna waa aaminsan yahay intaasoo dhiba iyadoo lasoo mariyey ayuu ilaahay waxa weeye dariiqiisii ku dhegay sabir ayuu kaga gudbay marka yuusuf waxaa ku kulmay saddexdii waxa weeye anwaacdii sabirka oo dhan buu la yimi waayo dhibaataa ku dhacday oo walaalihii ceel bay ku rideen waa u sabray waa asabru cala almasaa'ib weye dhibaata marka ku dhacda inaad sabirto wuu sabray addoonnimaa laga dhigayoo wuu u sabray xabs xabsi baa la geliyo waa u sabray intaasoo dhan waa asabru cala almasaa'ib sidoo kale asabru canilmacaasina waa ka sabray gabadhii waxay ugu yeertay xumaan iyo macsiya wuu ka sabroo naftiisu ka celiyo waa diiday ilaahay buu magan galay dumarkii oo dhan baa xumaan ugu yeeray oo ilaahay buu u sabray oo wuu ka sabray xumaantii oo kadaalika linasrifa canhu su'a walfaxshaa inay soo marnay asabru calaa daacati ilaahina wuu ku sabro intaasoo dhan oo mashaakil la marinayo daacadii ilaahay iyo diintii ilaahay buu ku dhegan yahay oo waatuu u caddaynayo wiilashii lahaa innii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billaahi wahum bilaakhirati hum kaafiruun watabactu millata aabaa'i ibraahiima ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub maa kaana lanaa an nushrika billaahi min shay ujeeda idan yuusuf marka anwaacu sabri oo dhan baa ku kulmay markaasaa ilaahay uu yidhi walaa nudiicu ajra almuxsiniin idan yuusuf keliya kuma eke e waa ballanqaad qof kasta oo muxsina oo wanaagga la yimaada ilaahay ajarkiisii ma dayacayo waa tarkiib layna jeclaysiinayo inaynu wanaagga iyo ixsaanka la nimaadno kabacdiga ilaahay waxa uu yidhi wala ajru alaakhirati khayrun liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxaa yuusuf wanaag la gaarsiiyey oo madaxnimo iyo sharaf iyo qaymo la gaarsiiyey waxaa uga sii khayr badan waxa ilaahay agti waxa u jira qof kasta oo muslimoo mu'mina ilaahayna ka baqa adduunka wanaag kasta uu gaaro waxaa ka khayr badan wanaagga ilaahay agti u jira waa waayo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam lamawdicu sawdi axadikum fi ljanna khayru min addunya wamaa fiiha faraska qofku markuu wato jeedalka yarka ah waa wax yaroo aan maaragtay nus mitir ama mitirba dhammayn intaasoo kale oo jannada in boos intaa la eg jannada lagaa siiyo ayaa ka khayr badan adduunyada oo dhan iyo waxa ku suganba idan allah waxau yidhi wala ajru alaakhirati ajarka iyo abaalmarinta waa aljanna wanaagga aakhira u jira ayaa ka sii khayr badan wala ajru alaakhirati khayrun liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun labadaa shardi waa in laga helaa waa caam marka ilaa yowmi alqiyaama waa bishaara allah uu inoo ballan qaadayo bishaara weeye liladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey wa kaanuu yattaquun allana ka cabsaday marka waxay yidhahdeen culummadu aliimaan waxaa weeye waa dee asbaabtii jannada lagu geli lahaa oo qofku hadduu ilaahay rumaysan yahay wax kasta oo ilaahay amray buu la imaanaya taqwadana waxaa lagaga dheeraanayaa wix ilaahay xarimay oo waxa weeye taqwada waa imtithaalu awaamir illaah wajtinaabu nawaayi idan wuxuu kulansaday qofkaasi aliimaanu waalacmaalu asaalixa qofkii koobay waa marka waa inuu qofku saa la yimaado taas ayaa wanaaggaas oo dhan lagu gaarayaa marka culummadu waxa ay leeyihiin nabi sida ibnu kathiir iyo yuusuf calayhi salaam markii ilaahay uu xukumkii u dhiibay oo boqorkii halkaa uu ka dhigay wasiirkii maaliyadda wuxuu bilaabay inuu markaa dhulkii ku socdo oo toddobadii sano oo waxaa bilaabatay macnaha barwaaqada ahayd macnaha in kayd la sameeyo in beerihii la falo in waxa weeye kayd iyo khasaa'in la sameeyo meel walba marka waa inuu tagaa oo kormeeraa oo waxa weeye dowladdii iyo nidaamkii iyo wuu soconayaa marka yatabawa'u minhaa xaysu yashaa meel kastuu tegayaa marka haatan ay maaragtay wasiirada iyo wayaga kormeerka iyo hadba gobol tago hadba meel taga idan marka wuxuu noqday qof xor ah oo makaano leh oo meel kasta lagu soo dhowaynayo ayuu noqday markaa meeshuu doonana ka degayo kabacdi si uu markaas dhibaatadii uga badbaadiyey marka qaabkuu marka uga badbaadiyey oo toddobadii samo toddobadii sano abaarta ahayd markay bilaabatay iyo sida dadkii meel walba uga yimaadeenna casharada dambeaynu ku arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka qofka muslimka ah haddii ilaahay darajo u dhiibo iyo madaxnimo waxaa la rabaa inuu sidaa maslaxadda dadka ilaaliyo dariiqi ilaahay ku socdo waxa weeye ilaahay waa dheecee ma aha inuu noqdo akoommada buuxso iyo waxboob keliya inuu ka fakara ma aha waxa weeye adduunkan waa laga tegayaa wax kasta oo aad aruurisid birri baa qeyd cad lagaaga duuduubin god baana lagu dhigayaa laba mitira aakhirana xisaab baa kaa dambaysa marka waa inaad fiirisaa aayaddaa wala ajru alaakhirati khayrun liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun halkaa marka waxay nooga caddaatay yuusuf calayhi salaam darajadaas ilaahay gaarsiiyey isagoo marka waxaynu arki doonnaa walaalihiina yimaadeen soo abaaroobeen ixsaan u samaynaya halkaas ayaynu ka sii wadaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin